waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali wallaahi waa wax fiican siday u hadleen marka la fiirsho shalay iyo xalay maaha habeen hore iyo warar ka soo baxa aad buu u fiican yahay hadaladoodana aad buu u fiicnaa waxaan ka baqayaa uun inay noqoto shimre iyo heesa oo wax macno leh oo dabagalah oo ka soo baxa inayan jirin laakiin ilaa haddeer waxaa moodaa siday u hadleen inay si fiican ahayd wixii loo baahnaana qolo walbi taabatay waa gartay qodobada la sheegay in ajendaha ka mid yihiin dabcan maalinka u horeysay dadkaa loo furay hadaladoodii baa la dhegeystay laakiin qodobada markaad fiirisay lix qodob oo sida khayraadka loo qabsanayo ammaanka waxyaala noocaas maxaa kaaga baxaday qodobadaas wallaahi wax fiicane haddeer dibadda uma soo bixin laakiin kolley waxaa laga hadlayaa arrimaha nabadgelyada constitutionka khayraadka electionka soo socda arrimo tafa weeye arrimo u baahan negotiations weeye khaasatan arrimaha security-ga oo haddeer dadka soomaalidu ayaan u wada dhammayn haddii ay tahay dagaalada dowladda puntland for example ay kula jirdo al-shabaabka iyo iyo qolada la yidhaahdo muxuaha daacisha puntland unbay ku kooban tahay ma jiro si wadarah oo dagaalada looga qeybgelayo sida marka la fiirsho dhinaca muqdisho iyo southka oo kale kismaayo baydhabo agagaarkeeda ma jirdo ciidan qaran oo oo ah marka waxaan filayaa in ay wuxuun soo saari doonaan waxaa laigu yiri saaka maraan la hadlayay saddex cisho gudahood bay waxay ku soo saareen communikee ka hadlaya arrimaha arrinta khayraadka aad baa weli laisugu khilaafsan yahay shalay v o-gana waan ka dhegeysanayay artikalana waa laga soo saaray dowladda federaalka ahi sharcigii oo aan lagu heshiin oo dowlad goboleedyada lagala tashan bay markii horena waxay ka baasgareeyeen kabinetka haddana waxay u gudmiyeen baarlamaanka aad baana arrintaa laysugu maandhaafsan yahay haddayan iyadu caqabad noqon arintaasu ama gadaal laysugu soo noqon arintaasu weli arin cakiran weeye waxaa laysku haystaa waxa weeye dowladda federaalka ahi waxay samaysay sharci la yidhaahdo sharciga batroolka soomaaliyeed baarista batroolka soomaaliyeed caadiyan sharciga marka la fiirsho waa in loo soo bandhigaa dad aqoonu leh waa inay dadkaas soo qoraan waa in laga qeybgeliyaa communitieska waa in laga qeybgeliyaa intellectualska waa in laga qeybgeliyaa dowlad goboleedyada fikirkooda weli layskuma fahamsana constitutionku muxuu ahaa arrimo weli aan laysku waafaqin weeye oo dowladda federaalkana waxay haystaa inay iyadu mas-uul ka tahay dowlad goboleedyaduna waxay haystaan inay iyagu mas-uul ka yihiin oo weli constitutionka lagu qorin sida darteedna iyagu ay sii maya inay iyagu mas-uul ka yihiin arrimaha khayraadka kasoo qaad puntland oo kale qodobka konton iyo afar wuxuu leeyahay khayraadka ku jira puntland badiyo beriba dowladda puntland baa mas-uulkaa shacabkaale dowladda puntland baa mas-uul uga ah iyadaana wadaysa waa dastuurka puntland dastuurka federaalka wuxuu leeyahay arrimaha khayraadka waxaa ka wada hadli doona oo meel isla dhigi doona dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka marka dowladda federaalk uma madax banaana ilaa haddeer umana haysto sharci ay iyadu ku muquunsato sharci iska samayso kadibna kabinetka geyso waana nasiib darada meesha ka jidha oo ah xataa kabinetku markuu baasgaraynayo waxay inuu yidhahdo war waxaan constitutionka wuxuu leeyahay waa in gobolada lagala hadlaa goboladii ma laga wada hadlay ma lagu heshiiyey ciddale ma lagu heshiiyey sida dhaqaalaha ka soo baxa haddii la helo ma lagu heshiiyey loo qaybsanayo cidda maamulaysa ma lagu heshiiyey arrimahaasoo dhan iyadoo aan laysla meel dhigin bay dowladdu marka waxay keentay inay geyso kabinetka kadibna baarlamaan geyso arrintaasu sida haddeer ay soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli waa ka hadlay hoos ahaana waxaa laigu sheegay dowlad goboleedyada intooda kalena gooni gooni bay dowladda ugala hadleen waxaa la filayaa in balgadaal loo dhigo hadda baarlamaankuu horyaal dhanka kale nin baarlamaan ku jira baan weydiiyey wuxuu yiri way adag tahay in baarlamaanka laga soo cesho maadaama baarlamaanka la geeyey sababina ayan jirin weli arinta constitutionka ayaa laysku haystaa oo constitutionka wixii lagu qori lahaa weli layskuma afgaran marka iyadoo constitutionka qeybtiisu ay weli dhiman tahay ayaa dowladdu arintan keentay oo muxuu ahaa ay geysay marka arrintaasu haddayan fadqalalo horle keenin oo dhinaca ku saabsan waxaan u malaynayaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahi ay iyada dhinac dhigi karaan waana sida ugu fiican inta kalena iyagu ay wadi karaan waa gartay dabcan shirkan waxaa keenay shirkii hore uga dhacay magaalada kismaayo iyo khilaafkii udhexeeyey dowladaha gobolada iyo iyo federaalka oo ka dhashay khilaafkii khaliijka kaas ma kula tahay xal waa loo heli doonaa wallahi nihu aniga iiguma muuqdo in xal dhow laga helayo sababtaa soomaalida oo dhan wuu saameeyey muxuu ahaa dowladdii la oran jiray somalia democratic republic intii ku noolayd somalilan puntland galmudug magacyadan haddeer jira aad baa laysugu khilaafsan yahay khilaafka marka markaa fiiriso marmarka qaarkood waxaa arkaysaa isagoo khilaafku dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii khilaaf u keenay buu dowladda dowlad goboleedyada ruuxooda dhexdooda arrintaasa iyadan laysku haya waxaa kaloo laysku hayaa khilaafka dhinaca constitutionka ah anugu dhinacan waxaan filaya dowladda federaalka ah inay inay saxan tahay sababtoo article fifty four bay isticmaaleen oo wuxuu leeyahay dowladda federaalkaba waxay mas-uul ka tahay arimaha arrimaha dibadda difaaca samaynta lacagta iyo arinta immigration jinsiyadda iyo waxaa arintaa iyada ah hadday isticmaaleen dhinac haddaa ka fiiriso dowladda federaalka ahi waxaa muuqanaysa in waa inay aqbashaa wax kaloo ay leedahay inayan jirin sababtoo haddii aad tiraahdo qodobkaanaan xaq u leeyahay qodobkaanaana sheegaya waxaan xaqa u leeyahay macnaheedu dhinaca kale waxa weeye waxaa xaq u leedahay ma jidho oo intaa ka badan waxbarashada uma lihid caafimaadka weli uma lihid beeraha uma lihid kalluumaysiga uma lihid environmentka uma lihid aviationka uma lihid social systemka uma lihid muxuuha taxationka uma lihid in cashuuraha aa rays garayso oo dowlad goboladu lacagta soo xereeyaan dowlad goboleedyaduna waxay soo qaateen articaleka fifty three oo ay leeyihiin wuxuu leeyahay haddii la samaynayo arrimo wuxuu dhimaya dowlad goboleedyada waa in dowlad goboleedyada lagala tashadaa run ahaantii markaa fiiriso aniga uma arko dowlad goboleedyadu in halkaa wadda uga furan tahay sababtaa qodobkaas wuxuu ka hadlaya haddii la gaarayo heshiis agreement buu leeyahy heshiis meeshaan heshiis ma jiro dowlad baa bolosi qaadatay ah annaga waxaan kuma jiro laakiin dowladdu ma ayan saxiixin heshiis heshiis buu ku saabsan yahin qodob waxaa moodaa inaan kulligood ayan si fiican u akhriyin khaasatan dowlad goboleedyadu haddii la fiirsho waxaa ku qoran agreementska ama heshiisyo haddii dowladda federaalka ay gelayso waa in dowlad goboleedyada lagala tashadaa arrintaanu marka ma aha arrin heshiis dowladda federaalka ay gashay oo ku saabsan waxa weeye mowqif siyaasadeed oo ay qaadatay oo ah inaanan dhex gelin nimankan xaq bayna u leeyihiin dowladda federaalka dowladda federaalka xaq bay u leedahay laakiin artikalo kale oo badan baa jira oo ah haddii economic dowladdu ay qaadayso policy ama go-aan ay gaarayso salka ku haya in dhaqaalaha uu wax u dhimo dowlad goboleed dan waa inay ka fiirsataa waxaa ka mid a muxuu ahaa in dowlad goboleedku ay u madax bannaan yihiin arrimahooda dhaqaalaha qodobada ah oo u ogol inay la heshiin karaan shirkada shisheeye muxuu aha dowlad iyagu lama heshiin dowlad ay la heshiiyeen ma jiro sida dowladda haddeer laleeyahay dowladda puntland iyo galmudug iyo kulli waxay la heshiiyeen sacuudiga iyo imaaraadka fikir uunbay keensadeen lamida fikirka dowladda federaalka keentay waa garta laakiin muhiimaddu dabcan hadda markaa tiri afar qodob dowladda federaalka u leedahay oo aan laysku haysan baa dastuur ku qoran laakiin waxaa u dhigtay dhinaca kale inaad leedahay waxii waxaas ka baxsan dowladda federaalka oo shaqa kuma leh seaysan shaqo ugu lahayn matalan arrimaha aviationka oo kale aviationka caadiyan adduunka oo dhan dekadaha airboorada federaalka rangareeya kuwa kalena waa in lagala tashadaa waayees laakiin shaqo kuma le lama dhihi kara sooma maya fiiri haddii lagu yidhaahdo arrimaha dibadda baa shuqul ku leedahay arrimaha dibadda maxaa lagu marka define garayn karaa sidee baa loo qeexi karaa baa sharcigu noqonaya sidee baa u qeexi karaa in aad tiraahdo arrimaha dibadda waxaasaa hoos yimaada waxaasna ma hoos yimaadaan marka la yidhaahdo marka haddii la odhan lahaa arrimaha wax kasta oo dibadda ka dhacaya waxay doonaanba ha ahaadeen oo dowladda soomaalidu dibadda ah way tahay laakiin waxa laga hadlaya waxaa weeye heshiisyada dowladaha arrimaha muxuaha siyaasadda arrimahaas weeye arrimaha laga hadlaya laakiin haddii la yidhaahdo hadeer gobolkan aan joogno victoria waxaa rangareeya tareenadiisa kambaniya shisheeye oo maraykanka ka yimi dekadihiisa waa la mid lama oran dowladda federaalka maayan oran heshiis ma geli kardhaa laakiin wadaadahan isla australia laftigeeda haddii beer weyn ay ka gataan china jilong oo kale waxaa jira dowladda federaalka waa soo fargelin kartaa waxaa jira guddi dhan oo la yidhahda foreign investment board oo loo sameeyo diidi kara yes laakiin waa inaa investmentka ku soo dadhaa sharciga waa inaad tiraahdaa investment looga iyo arrimaha investmentka waa inuu constitutionku qeexaa ama national Hadduu se- securityga soo gelaysaa dabcan ها لكن وين constitution قاع في security واحد سوق لها defense كي لكن وين قيحان تاي هدي constitution كي كو قيحان تاي واللي يرادو arrimaha ee muxuu ahaa aviationka eh, fiiri constitutionkii 2004 kii oo imbagaati lagu soo sameeyey sagaal arrimood baa dowladda federaalka xaq u lahayd oo haddeer arrintan laysku hayo oo petroleumka eh, iyo qodistiisu ay ka mid ahayd boostada iyo isgaarsiinta Eh, dowladda haddeer puntland iyo waxay isku hayaan dowladda federaalku sharcigii la baasgareeyey oo ah sharciga communicationka sharciga communicationka ma leh ee awood dowladda federaalka constitutionkiisa uu leeyahay dowladda federaalka baa arrimaha communicationka mas-uulka ah laakiin 2004 haddaa fiirso way ku taal waa garta laakiin muhiimadda waxa weeye dabcan dastuurka soomaaliya oo dhan baan deganayn weli waana wax laga wada hadlayo Wa- yeah, you're right waxay ahayd marka u horeysa in la sameeyo markii xasan la doortay bay ahayd in laysu yimaado oo la yidhaahdo constitutionka intaana ka maqan sidee baynu intaan ugu daraa maxaynu samaynaa ma samayn karaa amendment ma ku samayn karaa haddaynu ku samaynayno maxaynu u baahannahay haddii kalena xeer jaja baynu samayno inagu aynu heshiis innaga inoo gooniya intaynu wada gallo aan awoodihii dowladda federaalka ay ku shaqayn lahayd idinkuna waxa aad doontaan kusoo dara annaguna aan kusoo daraynaa arrimaha beeraha waxbarashada caafimaadka aviationka investmentka foreign investment looga waxaasoo dhan ha laysu keeno ha laga wada hadlo waa garta ugu dambeynta maxaad is leedahay shirkan waa ka soo bixi karaa ugu dambeyn nio haddii haddii sida caqligalka loo fikiro waxaan filayaa ummadda soomaaliyeed maanta dhibaato badan bay soo arag Eh, waxyaabahan haddeer caatufadda kicinaya oo qaraxyada weligeed waa jireen nin walbina waa ogyahay siyaasigu marka wuxuu oranaya qaraxaan iyo waxaan weligeed way socdeen laakiin waxaa loo baahan yahay inay intay gadaal isugu noqdaan bal iyaga dhexdooda waxa dhex yaalana ay soolfgarayaan oo xalliyaan oo dowlad goboleedyada dhexdooda ah wixii iyaga iyo dowladda federaalka aan ah meel laysla dhigo laakiin laga ambaqaado number one laga dhigo war dowladda federaalkaahi maxay xaq u leedahay oo qaban ka dhaa waynuu ogolana qolada tanna la yidhaahdaa maxaa idinku xaq u leedihiin oo aad sii wadi ka dhan haddii halkaa la gaaro waxbaa ka imaanaya haddii kale filmaayo wax macno leh inay ka soo baxayaan wixii la qori jiray unbaa la qoraya waana lagu kala tegaya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali